بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على rasuuli illaah wcalaa alih wasaxbii waman waalaha ama bacd waxaynu sii wadnay duruustii ku saabsanayd ramadaanka fadligiisa waxaa ka mid ahaa baynu nidhi karaamaadka dadka saa'imiinta ah qofka saa'imka ah keligii ma ahan waxaa ajirka helaya qof kasta oo qof sooman afuriyana waa soo gelaya marka qofka sooman soonkiisii asagoo ajirkiisii leh hadduu cid kala afuriyo ciddaa uu afuriyey ajirkeediina waa helaya facan zayd bni khalidin aljuhani radia allahu canh can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalama qaal man fatara saa'iman kana lahu mithlu ajrihi qofkii afuriya qof sooman buu nebigu yidhi alayh isalaatu wassalaam qofkii afuriya qof sooman wuxuu helayaa ajirkiisa oo kale yani qofkii soomanaa ajirkiisa oo kale helaysa hayra annahu laa yanqusu min ajri saa'imi shay'a hase ahaatee kama nusqaaminayo qofkii soomanaa ajirkiisii waxba ka nusqaamin maayo fadligii ilaahay waxaa ka mid ah qofkii soomana ajirkiisi asagoo iska leh in qofkii afuriyeyna ajirkiisi oo kale la siiyo xadiiskaas saxiixa ah oo imaamu tirmidi uu ku wariyey sunankiisa iyo sidoo kale ibnu maajah ayuu nabigu saa ku yidhi calayh isalaatu wassalaam marka ajirkaa faraha badan ayuu leeyahay soonku qofka sooman haddii wax lagu ag cuno malaa'igta u ducaynaysa iyadana waa xadiis saxiixa inta dadkaasay cuntada ku ag cunayaan ayib soonka waxaa ka mid a ajirkiisa in qofka sooman ee soonkiisa ilaaliya oo inay dhibaato soo gaadho ka ilaaliya ajirkiisu uu xisaab la'aan yahay saan horay u soo sheegna marka mas'alada soonka waa mas'ale saa u culus oo loo baahan yahay qofku inuu aada usoo ilaaliyo marka uu sooman yahay waxyaabaha laisku ilaaliyo soonka waxaa ka mid ah qofku inuu masaajidda dhex fadhiisto oo uu iska joogo si uu uga ilaaliyo soonkiisa xanta iyo laqwiga iyo dadka sheekadooda iyo waxyaabahaas oo kale saa darteed selafku waxay badin jireen inay masaajidda iska fadhiyaan markay sooman yihiin saa ayay maartay badin jireen radia allaahu canhum rasuulka sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi assiyaamu junna soonku waa junno wey bimacnaa wuxuu waxaa la ysaga ilaaliyaa adduunka marka la joogo dembiga iyo xumaanta iyo waxyaabaha lamidka ayaa lasaga ilaaliyaa marka wuxuu kaa celinaya dembiga iyo wixii la midka aakhirana naarta ayuu kaa ilaalinaya marka asiyaamu junna riwaayaadka qaar waxay ku darayaan maa lam yakhriqhaa qofku intuusan soonkiisa dilaacinin uusan jeexin oo dhibaato u geysanin riwaayaadka qaar waxay ku darayaan maa lam yakhriqhaa bilghiibati xan intuusan maaragtay soonkiisa uusan qofku ku dilaacinin ayuu ajirkaas ka helayaa riwaayaadka saas ana waxaa weriyey imaamu nisaa'i ayaa weriyey iyo addaarimi isagana wuxuu ku wariyey maarata kitaabkiisa sunanka marka soonka waxyaabahaas in laga ilaaliyo ayaa muhiima maxaa yeelay waxyaabahaasi way nusqaaminayaan ajirkii bay kaa nusqaaminayaan bal ibnu xasmi wuxuu ku tegey macsiyadu inay soonka burinayso qofku hadduu u qasto ama ficil ha noqoto ama qowl ha noqoto oo wuxuu soo geliyey falaa yarfud walaa yajhal qofku yuusan maaragtay la imaanin rafath iyo jahli xadiiskaasay soo hosgelayaan buu yidhi iyo xadiidkii kale nabiga aley salatu salaam wuu yidhi maaragtay man lam yadca qowla zuuri walcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca tacaamahu wa sharaabahu marka nahyigaas wuu burinayaa buu qabaaba soonkii baa buraya ayuu qabaa laakiin culimmadu jumhuurtu waxay ku xambaareen nahyigu inuu taxriim yahay laakiin ma burinayo soonkii nacam marka soonka in aad loo ilaaliyo ayuu u baahan yahay salafku waxay yidhaahdaan soonka waxaa ugu dhibi ka yar in qofku cuntada iyo cabitaanka uu ka soomo laakiin soomka xaqiiqadiisu waxaa weeye qofku inuu soonkiisa ilaaliyo oo uusan dilaacinin sida xanta iyo beenta iyo been abuurka iyo iyo maaragtay dunuubta kale iyo fiirinta iyo waxyaaban hore ga soo hadalay marka soonka ajirkaa faraha badan inaad ka hesho haddaad jeceshahay haddii soonkaaga inaad ilaaliso weeye marka qaylada iyo dooda faraha badan iyo muranka iyo iscaayitaanka iyo waxyaabahaasoo dhan saamayntaa culus ayay ku leeyihiin nacam soonka saamayntaa culus ayay ku leeyihiin soonka inuu junno noqdo kaa ilaaliyo waxyaabaha xun ayaa loo baahan yahay nacam faa'iidadiisuna waxaa weeye inuu xaaraamta kaa hor istaago taacada ilaahina uu kugu diro oo qur-aanka akhriskiisii iyo aad badiso maaragtay waa shahrul qur'aan iyo sadaqada iyo waxyaabaha la midka o dhan aad badiso ayaa loo baahan yahay intaa kadib insha allah waxaynu bilaabaynaa cashirka soo socda ee axkaamta ku saabsan soonka ayaynu bilaabaynaa biidni illaahi tacaala dersiga soo socda laakiin maanta dersigan halkaa haynoo joogo wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu